إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin askarta dowladda federaalka ah ku leeyihiin degmada luuq ee gobolka gadow in ka badan labaatan doomood oo ay saarraayeen tahriibayaal iyo kalluumaysato soomaali ah ayaa lagu la'yahay badweynta hindiya maamulka ah la baxay jubbaland ayaa lagu eedeeyey inuu diyaarad ka afduubtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose sarkaal xigeen ka tirsanaa maleeshiyaadka bangarafta ayaa isagoo tahriib ah ku dhintay saxaraha dalka libiya in ka badan boqol arday oo xifdiyey qur-aanka kariimka ayaa xaflad ballaaran loogu qabtay magaalada kunyabarrow ee walaayada islaamiga ah shabeellada hoose dowladda xabashada etoobiya ayaa beenisay in ciidankeedu ay qayb ka ahaayeen dagaal ka dhacay degmo ka tirsan gobolka gadow dad ku dhow kun ruux oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwo ah oo ka socota walaayada islaamiga ah ee galgaduud من الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xero askarta dowladda federaalka ah oo ay kaga sugan yihiin degmada luuq ee gobolka gadow rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday askarta dowladda federaalka ah ee ku sugan halka loo yaqaano xero koowaad ee degmada luuq welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay dhanka gobolka bakoolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xero askarta dowladda xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur dhanka gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenyana ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen maleeshiyaad taabacsan dowladda kenya kuwaas oo ku sugnaa deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera waxaana jira khasaarooyin kala duwan oo ka soo gaaray weerarka in ka badan labaatan doomood oo ay saarraayeen tahriibayaal iyo kalluumaysato soomaali ah ayaa lagu la'yahay badweynta hindiya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar xaalad hubanti la-aan ayay ku sug yihiin dad fara badan oo soomaali ah kuwaas oo saacadii lasoo dhaafay biyaha badweynta hindiya iyo geeska qaaradda afrika la waayey shan iyo labaatan doomood oo ay la socdeen tahriibayaal iyo kalluumaysato soomaali ah ilaa afar ka mid ah dowyahan oo dad tahriibayaal ay ka qaaday magaalada bombaasa ee dalka kenya ayaa lagu la'yahay xeebaha dalkaas muddo shan maalmood ayaa la leeyahay dadkan waxayna badankooda ka yimaadeen magaalada muqdisho iyagoo kusii jeeday jasiiradda mayoota ee ku dhow madagaskar balse maamul ahaan hoostaga dowladda faransiiska ee ku canbaxday cayda rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhinaca kale ku dhowaad shan iyo labaatan doomood oo ay la socdeen lixdan dhalinyaro kalluumaysato ah ayaa lagu waayay xeebaha magaalada muqdisho il wareedo ayaa sheegaya in doomaan shan iyo labaatanka gaariya mid ka mid ah lagu qabtay dalka sinsabaar haweeney ka mid a dadka iibiya malaay oo mar la hadlaysay warbaahinta ayaa sheegtay in malaayigu aad qaali u noqday taasina sabab u ah dooyaha maqan qiimo sare kac waaye badda dabeelaa ku kacday dadaa la weysan yahay doonyaha la weysan yahay naf iyo maala badda lagu la'yahay doonyahayna doonyo yeer waaye xilli dabeelahan dooyaha iyo shacabka baddana qodayaasha wiilasha badda ka shaqeeyaan aaday ugu dhibaatoodaan marka saas calaa ajrigeeda malaay qaali u yahay baddana way kacday dabeelaa jirto ugu yaraan labaatan doon iyo dadkoodayaa la weysan yahay sinsibaar sinsibaara hadda saddex wiil ee soo wadaa dowladda sinsibaara qabatay halkaas doonaa wari wacaan laga helay inta kale wari wacaan lagama hayo dhowaan ahayd bishii lasoo dhaafay musiibo ka dhacday xeebaha jasiiradda mayoto waxaana ku dhintay dad ka badan afartan iyo shan tahriibyaal soomaali ah halka toddobaatameeyo laga soo badbaadiyey maamulka labaxa jubbaland ayaa lagu eedeeyey inuu diyaarad ka afduubtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya diyaaradda ay leedahay sharikadda hela airlines ayaa la sheegay in magaalada kismaayo uu ka afduubtay maamulka la baxay jubbaland isla markaana uu kala wareegay qalabkii isgaarsiinta maamulka shirkadda ayaa waxa ay sheegeen in duulimaadkooda oo ahaa magaalada muqdisho uu hor istaagay maamulka la baxay jubbaland ka hor inta aysan duulimaadyada joojin dowladda federaalka halkii ay muqdisho aadi lahaayeen ayay sheegeen in lagu qasbay inay diyaaradaha ka dejiyaan degmada dolow ee gobolka gedo iyadoo eedeyn u jeediyey maamulka la baxay jubbaland diyaaraddu markay tagtay muqdisho kismaayo kismaayo ka deged ayaa waxaa dhacday falayd ah in kabtanadii iyo injineeradii lagu qasbay falayd ah kismaayo dolow faleedkaas oo aan anagu raalli ka ahayn oo baleenkeena ku jirin oo shaqada iyo howsha socota aysan ku jirin ayaa waxaa lagu qasbay kabtanadii kabtanaduna airlineku wax keliya oo ugu nugul oo ugu jilcan oo aan waxyaabaha aan la diidi karo ama kabtanada ay qaado karaan aysan ahayn ayay ka mid taha saas daraaddeed waxaan mar mar labaad ka celinaynaa in annagu aan aslanba shirkadda hala airlines aysan arrintaas raalli ka ahayn waana ka xunnahay challengiga muxuu ahaa isheeg u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda annagu wax shaqo ah kuma lihin ganacsi baan nahay waa nugulnahay airlinekuna waa kasii nugul yahay wax kasta dowladda federaalka ayaa dhankeeda war ay soo saartay waxa ay ku cambaaraysay tallaabada sharikadda duulimaadyada heela airlines lagu afduubtay ayna baarayaan falkan guracan ee uu ku kacay maamulka axmed madoobe sida ay hadalka u dhigtay arrintan ka dhacday kismaayo ayaa sababtay cabsi ku aadan in diyaaradihii u safri lahaa kismaayo ay ku dhiiran waayeen safaradoodii ku wajahnaa magaaladaasi taasoo saameyn weyn ku yeelatay dadkii maanta u kala safri lahaa kismaayo iyo muqdisho haddaba dhacdadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo uu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya maamulka isku magacaabay jubbaland iyo dowladda federaalka kaa oo soo bilowday tan iyo doorashadii uu bishii lasoo dhaafay kismaayo ku qabsaday axmed madoobe sarkaal xigeen ka tirsanaa maleeshiyaadka bangarafta ee ay tababaratay dowladda maraykanka ayaa isagoo tahriib ah waxa uu ku dhintay saxaraha dalka libiya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder ismaaciil macalin buulo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ayay wararku sheegayaan inuu ku dhintay dalka liibiya isagoo tahriib ah siday xaqiijiyeen tahriibayaal la socday sargaal xigeenkani wararka ayaa waxay sheegayeen sargaal xigeenkan uu si gaar uga tirsanaa ciidamada loogu yara danabe uu maraykan ka tababaray waxaana uu ahaa gacanyarihii xasan tuure oo lagu dilay weerar ka dhacay galcad oo ka tirsan gobolka galgaduuda sargaal xigeenkan ayaa waxaa la sheegaya in exdaran loo geystay iyadoona la dilaacsiiyey dhammaan saraakiishii la midka ahaa isaga xoogaa haatan aan helin ayaana waxay sheegayaan in sargaalkan uu tahriib ugu dhintay saxraha dalka liibiya kadib markii uu wajahay cunto yari iyo haraad tani ayaana waxay bannaan ka soo dhigaysaa dayaaca ciidamada dowladda federaalk ay la kulmayaan waana wax lala yaabin sargaal xigeen ka tirsan dowladda uu tahriib u aada waddan kale isagoo shaqo doon ah waana mid caddeynaysa siday u dayacan yihiin dhammaan ciidamada dowladda federaalka in ka badan boqol arday oo xifdiyey qur-aanka kariimka ah ayaa xaflad ballaaran loogu qabtay deegaanka kunyo barrow ee walayada islaamiga shabeellada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye
waxay ahayd mid ka mid a munaasabadihii ugu farxadda badnayd ee aan ka qayb galo halkan waa xarunta mu'asasada al utruja faraceeda kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka socda xaflad heerkeedu sareeyo ay ku qalinjebinayaan da'yar lagu anqariyey towxiidka ah oo xifdiyey kalaamka allah casa wajalla qaarkoodna bartay culumta shareecada halka kuwa kalena ay bilow yihiin oo ay qoraalka iyo akhrinta ka aflixeen tirada ardayda qalin jebinayay waa in ka badan laba boqol oo arday boqol iyo labaatan ka mid a waxay xifdiyeen qur-aanka kariimka ah waana dufcada toddobiyo tobannaad halka siddeetan iyo laba arday oo ah dufcada labaatanaad ay barteen qoraalka iyo akhrinta labiyo toban ardayna waa dufcada labaatan iyo koowaad oo ka qalin jebiyey qaybta macadka culuumta shareecada ah iyo maadiga ee mu'asasada aluturja munaasabadda waxaa goobjoog ahaa boqolaal ruux oo isugu jira culimo waxgarad nabadoono waalidiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu horkacayo waaliga gobolka shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ugu horayntii waxaa lagu daafuray qur-aanka kariimka oo akhrisay gabadh da'yar oo ka mid a ardayda xifdiyey qur-aanka kariimka oo lagu magacaabo xafso sakiriye
أولئك حبطت أعمالهم وفي يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
jawiga xafladda iyo habsami socodkeedu wuxuu ahaa mid la jaan qaadayay humuumta ummadda iyo farxaddeeda inkastoo ardaydu da ahaan ahaayeen kuwa yar haddana waxay la socdeen waaqica shaam iyo khazaah ee murugada iyo farxadda kala xambaarsan gumaadkii falastiin ka dhacay markuu gacalku naafoobay guri cad markaan goglanay oo nabad ku geeraarnay gambaleelku markuu yeedhay hadday gurato neefteenu gurmad haddaan nagala helin soogunnimo maaha نعم نفرح ونحن نعلم أن للحرية ثمنها وأن الثمن باهظ فنحن أمة واحدة جمعنا الإسلام والدم وجمعنا في هذا العصر الألم والمحنة والقهر أين سعد وخالد والمثنى وعكرمة أين سعد وخالد والمثنى وعكرمة markan waxaa loo gudbay qaybta hadiyadaha iyo shahaadooyinka la siinayay xufaadda qaybta machadka iyo ardayda rawdada waxaana ugu xiiso badnaa afar wiil oo la siiyey min kitaab magacyadoodana lagu daawacay boqol dollar iyo agabyo kale iyo gabdho kow iyo labaatan ah oo iyaguna la siiyey garaam dahab ah kitaab magacooda lagu xardhay iyo hadiyado kale waxayna abaalmarinta gaarka ay ku mutaysteen inay dhowreen musxafka qur-aanka kariimka sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga shabeellaha hoose oo ka mid a martida ka soo qayb gashay munaasabadda ayaana guddoonsiyey waxaa soo kale la abaalmariyey laba ka mid ah macalimaadka wax ka dhiga mu'asasada aluturja kuwaasoo uu maamulka mu'asasadu ku tilmaamay inay la yimaadeen dadaal ballaaran iyo daacadnimo la xidhiirta waxbarista ubadka lagu aaminay حفل الضياء اليوم تمم نوره بثمار إنجاز فما أحلى الثمر جاء الختام ببهجة وسعادة sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa goobta ka jeediyey kelimad la xidhiirta fadliga qur-aanka ah iyo barashadiisa nabi maxamed sal allahu calay wasalam wuxuu yidhi ina mima yalxaqu lmu'minu min camalihi waxasanaatihi bacda mowtihi cilman callamahu wanasharahu wawaladan saalixan tarakahu wamusxafan warahahu waxa weeyaan waxyaalaha haleeli doono qofku markuu dhinto oo xagga xasanaadka ah waa cilmi uu dadka baray dadka waxa la barana waxaa ugu fiican kalaamka ilaahi subxana wa tacaala يقظ الأرواح منا كالجبال كم سهرنا من ليالي mu'asasada aluturja ee daraasaadka islaamiga ahi waxaa sanadkii laba kun sagaalkii laga furay degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho waxayna leedahay sooyaal iyo khibrad la siman shan iyo toban sano waxayna leedahay ilaa afar qaybood oo muhiim ah oo kale ah qaybta farbarka carruurta yaryar qaybta xifdinta qur'aanka qaybta machadka culumta shareecada ah iyo maadiga ah iyo qaybta dumarka waaweyn miisada iyo tilmaamta ay kaga soocan tahay mu'asasaad badan oo tacliimi ah oo ka furan wilaayaadka islaamiga ah kuwana ay kala mid tahay waa iyadoo macallimiinta iyo maamulka mu'asasada aluturja ay dhammaantood haween yihiin waxayna xarumo ku leedahay magaalooyinka kuunya barow ee shabeellaha hoose iyo jilib oo gobolka jubbada dhexe ah نبع بدر وأعضاء سقه الله إلينا والرفاق بعدهم لا لا يضاق هكذا كل تلاق بعده يأتي الفراق هنئونا جددوا الأفراح فينا إن صدق الحب منكم يحتوينا يحتوينا
dowladda xabashada ethoobiya ayaa beenisay in ciidankeedu qayb ka ahayeen dagaal ka dhacay degmo ka tirsan gobolka gadow muxsin xasan ayaa ka waramaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay uu dagaal adag ka dhacay magaalada doolow ee gobolka gedo kaasi oo isku fara saareen ciidamo daacad u ah maamulka la baxay jubbaland iyo kuwo kale oo raacsan filla soomaaliya waxaa isa soo taraayey dhinacyada kale ee lagu eedeynayay in ay qayb ka ahaayeen israsaasaynta maalmo ka hor ay doolow martigelisay dowladda xabashida ethoobiya oo ay ciidamo gumaystayaal ah kaga sugan yihiin gobolka gedo iyo guud ahaan dalka soomaaliya ayaa kaalinta hore kaga jirta dhinacyada lagu eedeeyey in ay dagaalkaasi qayb ka ahaayeen iyadoona maalmihii lasoo dhaafay ay taagneed hadalhayn ku aadan in ciidanka etoobiya ay halkaasi ka dagaalameen iyagoo garab taagan xoogagga axmed madoobe balse xukuumadda adis ababa ayaa dhankeeda si adag u beenisay dhaliisha dusha looga tuuray ciidankeeda ku sugan doolow iyadoona anfisay inay ciidankeeda qayb ka ahaayeen dagaalka ka dhacay degmada doolow ee gobolka gedo war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda ethoobiya ayaa looga hadlay eedeen ooga timid dowladda federaalka taasi oo ahayd in ciidankeeda ay qayb ka qaateen dagaalka ka dhacay gobolka gedo war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda xabashida laguna baahiyey warbaahinta etoobiya ayaa si adag loogu beeniyey in ciidanka xabashida ay qayb ka ahaayeen dagaalkii maalmo ka hor ka dhacay degmada doolow ee gobolka gedo waxay xabashidu tilmaameen in ay aad oga xun yihiin warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka kaasi oo ethoobiya loogu jeediyey eedeen ah inay ciidankeedu ku lug lahaayeen dagaalka doolow dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay xarunta madaxtooyada ah ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay wajahaysaa daad iskudhexyaac siyaasadeed ah marka laga soo taga xurgufyada xargagoostay ee kala dhexeeya waxa loogu yeera siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada aqoon-yahanada ayaa sheegaya in ay villa soomaaliya mowqif rasmi ah ka qaadan la adahay etoobiya maalintii shalay ayayna soo wada saartay dowladda federaalka laba warqadood oo kaaf iyo kala dheeri ah labadaasi warqadood mid ka mid ah etoobiya ayay ku tilmaamaysay cadow halka midda kalena lagu sheegay in wafdi sare oo ka socda dowladda federaalka uu tegi doono magaalada adis ababa kaasi oo marti u noqon doona dowladda xabashida ah ee etoobiya dad ku dhow kun ruux oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwo ah oo ka socota holayada islaamiga ah ee galgaduud warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdiqaaliq macal cabdiweli waa xamlo guud ahaan ka socotay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo loogu magacdaray xamlatu muscab ibnu cumeyr oo shacaarkeeduna yahay ajiibu daaciy allah xamladan ayaa waxa ay socotay muddo soddon iyo lix maalmood oo xiriir ah taasi oo qaybteeda koowaad lagu soo gabagabeeyey deegaan ka mid ah wilaayadaasi galgaduud intii xamlada ay socotay waxaa loo faa'iideeyey dad gaaraya siddeed boqol oo qof kuwaasi oo rag iyo dumarba isugu jiray islamarkaana ahaa dad aan waxba qori karin iyo ku wax qori kara munaasabadda xiritaanka xamlada waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sirsaraysay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud culimaa uddiin waxgarad iyo guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana xusid mudan intii xamlada afmeerkeeda lagu gudi jiray in la qabtay tartan u dhexeeya ragga iyo dumarka ee ka faa'iidaysta xamlada iyagoona lagu imtixaanayay waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen inta ay xamladu socotay haddaba waa kuwaan iyaga oo soo bandhigaya waxyaabihii ay barteen inta ay xamladu socotay ragga su-aasha dhagaha u fara waa dadka warqadaha wa alixsaan maxaa la dhahaa haddaad sheegi weysaan gabdhaha aan ka qaadanayaye an tacbudallaah kaannaka taraahu fain lam taku taraahu fainahu yaraaka maasha allah jasaaka allahu khayr ii kaadi guddigaan u celinayaa su-aashaas inay sax tahay in kale haye sax miya sax waay miya maasha allah guddiga su-aashaas waxay dhaheen sax waaye abaalmarin waxaad u heshay saddex doorar u tuur saddex dooraraad ku guulaystay maasha allah kaarkaagana waa heshay raggana sumcaddoodaad ilaalisa su-aashaan waxaa iska leh gabdhaha haye bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi magaca alla ayaan ku bilaabay allahaasoo arraxmaan naxariista guud naxariista allahaasoo arraxiim naxariista gaaran muuminiinta u naxariista قل كده نبي محمد أعوذ بها من قلب برب الفلق الله وياك دنبلا الله وياك دلعشة من شر ما شيء شرط سان كامل غرق أو أبوري ومن شر قاسق أبيك شرط سان كامل إذا قوى قرط مقديوب ومن شر نفافات متك وحكون شرط سان كامل قلا في الأقد كنت بعد أحد حقوق كنت ومن شر حاسد حاسد كشرط سان كامل إذا حسد قرط حسدايو هيا قدك هيا ما شاء الله واسع ذلك قبلنا سدد ورا إلى هاي وحين كقول استين أي كفايد استين رجع bashiir axmed xayle oo ah xubin ka tirsan golaha dhaqanka soomaaliyeed iyo waxgaradka kale ayaa goobta kalimaad ka jeediyey haddaba waa kuwaan iyaga oo halkaasi ka jeediyey dardaarano dhinacyo badan taabanayay eelabe riyaal iyo walaalayaal waa idin salaamaynaa waxaan isku salaamaynaa salaamta islaamka waxaan maaragtay aad iyo aad u danaynaynaa maadaama raggii laga badiyey oo gabdhihii ka badiyeen waxaan isleeyahay haddaan isfiirina war intaa biilka ku maqnaydeen iyo xamaalka ayay ayagu gurgayska joogaan ay akhrisanayeen buugta ay akhrisanayeen ha u qaadanina gabdhadeena maaragtay aad ragga ka badideen laakiin adinka waa gurgiinaad joogteenoo maaragtay adeegaa laydkugu maqnaay guudaa laydkugu maqnaay intaas ayaa dibudhaca keentay dibudhaca laakiin waxaan jeclahay anigoo maaragtay biilkii iyo xamaalkii ku maqan inaan ka badi doonno waqti waqtiga dambe insha allahu tacaala marka libinlibinlibinka ka dambeeya libin maaha la yidhi libin la iskaga dambeeyo waaye annaguna waxaan leenahay dhallinyarada iyo odayaasha war markaad xamaalka jirtiin maahana marka kale labalaaba shaqadiina iska dhiga dad nool maanta gabdhihii dhulka ay idku jiideen halbunta haddii laydkaga badiya dhulkaa laydku jiiday waa laydka badiyey marka gabdhaha ruuxooda ayagana waxaan u sheegaynaa way mahadsan yihiin way dadaaleen qayr baradna lahayni siiyo adinkoo carruurtii haydiin oo dabkii ku jirteen haddaad ka badideen waa aad iyo aad bay maaragtay waa kelmad xiisa u leh mudnaanteedana leh waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh abuu khaalid ayaa soo xiray xamlada isagoona halkaasi kula dardaarmay dadkii ay dowrada usoo dhammaatay isagoona ugu baaqay in ay gaarsiiyaan meelo badan oo ay ka mid yihiin qoysaskooda الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيها ومهد علينا عليه نقدق مسلمين آه، بعد الله لمان حضورك مناسبة كسوق قلي آه، علمدي هدا يهين وحقالتكي رقي hawaanba ee waa mahadsan yihiin gaar ahaan dadkii mushaarakeeyey dowladan maanta meeshan gebagabada ah oo khitaamka ah ee dadkii qaybgalay oo muddo runtii ee buraarig ama hindhaqaad ay ka samayn karaan qadiyadaasi marka runtii aad iyo aada ka wilaay ahaan ugu faraxsannahay juhdiga meesha la geliyey iyo bandhigga hadda maaragtay dadka ka qaybgalay ama ardada ay sameeyeen waxay ka soo qaateen dowladan maaragtay ay ka soo qaateen ay maaragtay tijaabinayeen ama fiirinayeen waa arrintaasna waa arrin aad iyo aad u dhiirigelinayno runtii daacig wuxuu noo sheegay ragga culummada ah ka qayb qaatay ducaadda ah duruustan bixinayay soddon iyo lixdaas maalmood waxa waaye ilaa laba iyo toban daaci ay ahaayeen inaan ka qayb qaadano ilaahay subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa in runtii amniga iyo nabadda ilaahay subxaana wa tacaala noo daa'imo codowgana ilaahay jibiyo muslimiintiina ilaahay sugo oo guuleeyo ilaahayba subxaana wa tacaala weydiisanaynaa waana aad iyo aada u mahadsantihiin reer ceelgaras juhdiga aad bixiseen martiqaadyad aad samayseen kulanka iyo maaragtay mushaarakada aad samayseen sidaa idin ammaaneen maaragtay raggii oo idinla joogay culummada ahaa oo maaragtay rag iyo haweenba ay u dadaalayeen wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaa wilaayada islaamiga ah ee galgaduud si dardar leh kaga socda xamlada lagu baraarujinayo guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan taasi oo ilaa hadda ka socota gobolkaasi galgaduud warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon dhegaystayaal xilliga oo nagaynta